gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanadiisii iyo guddida joogshada iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga iyo degmadii oo dhan shaqaalaheedii qastiguna wuxuu ahaa halakan hawshii lagu ballamay kantaroolkan bixin waxyaabihii lagaga ballamay iyo go'aamadii lagu gaadhay ee dowladdu ku gaadhay in la fuliyo saaka wixii aan wixii ka qabyo ahaa baanu saaka u nimi guddoomiyaha iyo guddigiisuna kormeer bay ahaayeen inay hubiyaan wixii lagu ballamay waxa ka dhiman waxa caqabad ah waxa la fuliyey marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin qolyaha iyagii loo saaray ee hawshaa ku shaqo lahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo tan amniga khaasatan hawshii iyadahay saaka waxaanu tusnay guddida guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddidiisa iyadoo hawshii ay socoto dhammaystirna ay hadda tahay waad aragtaan cagafyadii wixii musbaarkii meel lagu aasay ama dhagaxii yaraa ee calaamadiyey rintii lagu mar waxa weeye annagu haddaanu nahay mas-uuliyiinta puntland waxba beelahan dadka beelaha ee reer puntland wixii waa la waa laga macal qabanayaa wixii wax tabada ay tabanayaan waa laga wada hadlayaa wixii maxay ahatay maslaxadana waa laga ajiibayaa waana laga wada hadli doonaa waxbana maamulka dowladda tan puntland yeeli mayso shacabkeedii oo maxay tay wax tawday ama ku qaylqayliyey ama maxay tay laakiin waxaanan u dulqaadan doonin faragelin kalaanaan u dulqaadan doonin wuxuu yidhi mid baa halkaa ka soo hadlayoo hargeysigii halkaa ka hadlayo wuxuu yidhi waxaanu duqayn doonaa garow sayidkiibaa gabiyey oo mid halkaa intuu kala soo hadlay wuu yidhi hootaan halkaa ka gamado berbere meelaheeda oo dabeedna sayidkii bay ugu tagtay taleex waan wadnaha ayl ugu tagtay wadnaha kaga saar marka wuxuu idhi godka lagu cadaabiyow xoogoow been sheegay ninka halkaa ka soo gamay waranka oo ayli ugu keenay imaanlaawuu ahaa muxuu been sheegay marka alla muxuu been sheegay ka halkaa ka soo dhaaranaya oo aanu isnaqaan weliba way u malowdaa runtii oo runtii special anigu meela aan maxay tay ka soo jeeday oo hadda aan xariiqina ku soo gaadhin oo iska joog joogaan waa suurtagal marka inuu intaa ku darsado waa u ahaatay laakiin waxaan leeyahay ma noqon doonto saas waa badiyey halakan wixii reer puntlaanda arrinkaasi maanta waa dhammaaday wixii shacabkaa la marin doonaa wixii dambena waxaanu u sheegaynaa in maxay ahaytay haddii balaayo kale ku jirto labada dhinacba in layska saaro khaladaadkii dhacayna waa la saxay wixii dhimanna waa la saxi doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku soo wareejinayaa guddoomiyaha baarlamaanka puntland inuu kelmaddiisa inoo yidhahdo inoona soo xidho
bismillahi raxmaan raxiim maanta way bishu tahay sagaal laba kun iyo lix bishii saddexaad waxaa annagoo baarlamaanka guddiga joogtada ah wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga guddoomiyihii degmada iyo shaqaalihii dowladda hoose waxaan usoo xaqiijinay wasaaraduhuna fulin bay ahaayeen annana dabagal baan ahayn in shaqooyin badan oo aan rajaynaynay inay qabsoomaan go'aamana ka soo baxeen inay fuleen waxay ku fuleen dowladnimo ay ku fuleen waxay ku fuleen nidaam dowladnimo ah wixii haray oo aan wax weyn ahaynna waxaan rajaynayna in dhaqso ay u dhammaato war xunoo laguwaa ninkii wax ka eegayay halkaana way dhammaatay insha allah waxaan rajaynaynaa xisaabtu inay meelo inta ka fog noqoto oo aanan malaynayn in lagaga faa'iidaysan karo shacabkii reer puntland baa isqabtay shacabkii reer puntland baa xidhmooyin iyo hunguri bani aadan hadda aynu nahay oo xilliyadan dambe iska socsocdo oo ninku isagoo aan hal mitir dhisi karin inuu shan boqoloo mitir iska helo hawshaasi way dhammaatay siyaasaddii ku jirteena waa la waayey xagga iyo buuro wadalna waa tagnay halka iyo kontaroolkana shaqo badan baa ka socota shaqadaas waa gebagabadeedii baanu hadda joognaa way dhammaatay haddii warar telefishinada laga sheegay oo meelaha qaarkood xoogaa wax laga soo tebinayay ninkiisa u caal waayey inuu meelo kale wax ka sheegsheegana runtii waxaan rajaynaya inay tahay arrintaasu waxaanu helayn halkan waxaa ku nool puntland maamulkeedii baa jooga shacabkeedii baa jooga waanu ku filannahay waa dhammaynay annagu haddaan baarlamaan nahayna dabagalkaygii wuxuu noogu suuroobay sidii wasaaraduhu noo sheegeen dowladdu noo sheegtay inay u fushay inta ka dambaysana oo ah inaannu ka buuxsanno intii yareeda harkaa ahayd ee nala ku sameeyey inaanay dib u soo laaban ayaannu rajaynaynaa waxaan rajaynayaa meel kasta oo la joogana in loo heelanaado in dhegta lagu hayo in indhaha meel dheer loo jeediyo oo aan gudaha la soo eegin hawshuna ay halkaa iyo meel ka fiican ka sii ahaato waxaan ku soo dhowaynayaa dadka reer puntland meelay joogaanba namadooda inay adkaystaan